bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxib yaalla ka dhawaada warka hamiin mee raadiya warsan qodobadawna siin haynona weliba ankuwina wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba ayay sheegtay in qorshe kudhina ee cudurka coronavirus iyo markaas dalkaha kanugu doonta dowladda soomaaliya weliba ayay mamnuucday ini dalka iyo hangalo kornaa dadka kukooyow afar dal ardada walkubaradaasi iskuulka hoose dhexe ee degmada weejidna welibaa laha sheegaha iniyo unhaysana agabkii walkabarada lahaayeen shirweynaga wadatashiga puntland oo garow ku furmi iyo madawiine deni oo sheegay ini isu fashilmi in xal lagu diira khilaafka dowladda iyo weliba puntland akhbaaraadka banaankan welibaa ku mid ee xukun likiradii askari ku tirsan ciidanka maraykanka iyo weliba natiijada baaritaankii cudurka coronaviruska ee madawiine trump iyo weliba la hashaaciyay wakhtiyaday damboy ee geeka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
toban shanta bila saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinnimo ahayd ew isniiniyo hagalayd intaas may hayna qodobadii warkaan hamiinnimo aan ku weynaayay aan diyaar garoobo isoo faahfaahsan ardada walkubaradaasi iskoolka hoose dhexe ee degmada weejid ee gobolka bakool ayaa weliba laha sheegaha ini iyo unhaysana agabkii walbarashada iyo kagali lahaayeen maxamuud cabdulaahi ee faahfaahinta warkaning haaya cabdulaahi ali xasan waa maamulada iskuulka guud hoose iyo weliba dhexe ee degmada waajid ee gobolka bakola ilowso geekan waramay warbaahinta warsan ee haruntiya biladka tambaydhaba ayaa weliba usu ku waramay walbarashada guud ee ku jarta iskuulka sayti welibaan usu tilmaamay tan ilaa iyo weliba markireedlan furay iskuulka sayti ee sanadkii lamada kun iyo toban iyo afartii bili saddexaad hotel kuroga mudullisin e yaa iskuulka weliba usamaray xaalado shalduwan waa ku maamule cabdulaahi ali cusoomar ka horna sharhowa tirada guud ee hata iskuulka sayti dhakadaasa ardada wallahi biroka manhajka markaulay haniberi lambrood iyo wallahi haysana marka manhajkina bilawni kusayna dareera arbeyda waliba oo saasay tiradii hata lama bool marmarna boolis sagaalo malmeelwaasay oo marmar layla helo badanaan waliba dadka danyaraan badanya markan ardayda waliba waa badanaa markii oo ciyaalka meelalan darsiga qaar shaqeeyaan qaar waliba ada family problem inkasta isku jeer markan ardayda wal sax unkoyow boolay hanow iskuulka waliba maalimiinku ilaa ku dhawaada tomanila mamaalan ahna saytonase bilaashe walka barow ardada iskuulka sayta dhakadaasa iskuulka guud hoose iyo weliba dhexe ee degmada waajid ee gobolka bakola maamulaha sidiisu sheegay intii markii hore ardada lagu qaado jaray beesadon soddon kun oo shilin soomaaliya laakiin markii ardada iyo agoodu waayeen maamulka iyo weliba maalimiinta iskuulka iyo go-aansadeen inta lagu dhaafo beesada sayti macalimiintii ciyaalkooda nisiriyo bexdamanisalamanba macalimiintan yaraanta minisi dimalan iyo iskuulka karooglan walaahi kooday keenteen aan kooyna bees soddon kun oo lacag soomaali ee lagu qaaday markeena kooyna ma soddon kun waliba waa macalimiinta meelashooda qaar xita magnadadaaya halmaalan xita maadaamaan kafalnahayn eerna inti wala qaadada fadan lasan erfadi soddonka naata ku reebi hasi waliba volunteer ee ka shaqeeyahayna ciyaalka dhan ka shaqeeyahayn meelo walbarashada hadiiyoon haysana walyaabo as-aasigee sida sabuurada iyo weliba jeestooyinka buugagda macalimiinta miisaska iyo weliba koraaste iyo weliba musqulooyinka iskuulaadka sayti managada korana aana horumarsan waana walakubarada kora
eedeeda mahadsantaa maxamuud dowladda soomaaliya ayaa weliba ayaa mamnuucday inay dalka iyo hangala kornaa dad ku kooyow afar dal oo caalamka ku mid ah warkan hakubahii hay-adda duulista rayidka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba laka mamnuucay ini dalka iyo hangalna muwaadiniinta iyo ajaanibta ku kooyow afar dal oo si weyn markaas usan saamaya cudurka coronavirus dalalka la mamnuuciya weliba ayuu shil ina shiinaha iiraan koonfur kuuriya iyo talyaaniga welina dowladda iyo sheegtay inay xitaa inay soomaaliya iyo unkoy kurna dadka ku kooyow dalalkaas xataa haddii iyo iyin soomaali shaqaalaha garoonka iyo duulayaalka diyaarado iyo weliba markaas laka amray iniyo la heliraan hay-adda duulista hawada haddii iyo rakaabka ankushakiyaan iniyo qabaan cudurka coronavirus warkan ha kubahi dowladda soomaaliya ayaa weliba markaas usaaka eedeya xillo dalalkaas usaswiin ansaameeya cudurkan saas oo kale dowladda waa dowlado kenya iyo etoobiya oo diris le ee soomaaliya ayaa weliba laku helay dadgoba cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa shaaciday qorshaha kudhina ee cudurka corona cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan jeerikambow ayaa faafahinta warkaninhay hay-adoo walwal xoogum adduunku ku qaba faafowka cudurka coronavirus iyo weliba wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawsiye abikar nuur weliba iyo shacabka soomaaliyeed anka baaqday iniyo yarayaan iniskoyowka iyo shirarka sidoo kale weliba iyo anka baaqday iniyo yaraayaan safarada banaanka ee lakumaarama kora si lunka horseeda cudurka haddahadeeri wadamada deriska le ee soomaaliya ee kenya iyo etoobiya weliba ayaa sheegtay in cudurka us-ayey kasi fudud ka faafo kora waana lunku baahanyihi in dadka soomaaliyeed iyo kuwada qayb qaadan dadaalada lunka horseeda cudurka
waxaan ku talinaa in shirarka dadka badan isugu imaanayaan in la yareeyo ama la hakiyo iyada dhanba safarada loo baxaayo dibadda in la hakiyo ama la yareeyo ama layska daayo haddii ay macquul tahayba oo aan baahi degdeg aysan jirin in taxadarka uu badno bato cudur waa cudur si fudud ku fida ilaahay ha naga haayo laakiin aan rabno si allaale sidaan ku xakamayn karno inaan ku dadaalno haddii alla idmo shalay iyo weliba wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya iyo hormuud an ku haytay howlo diyaargarow ee iyo ka horseedow ee cudurka coronavirus iyo ka qobadan shir degdeg ee ooyo iniska kooyan daagbixiyaal hay-ado qaramada midoobe hay-ado caalamiga eh iyo wasaaradda caafimaadka oo arrintan khusayta
shirka wadatalladowka puntland ee andhexeeya siyaasiyiinta puntland hakujeeda oo garow geega ku furmi yaa weliba markaas laka falanqeeyay arrimo dalka soomaaliya magaalada garow ee xarunta maamul goboleedka puntland geeg weliba ku furmay shirka wadatalladowka puntland ee usoo horay markaas inshaaci madaxweyne saciid cabdulaahi deni shirkan oo ujeed yahay inay markaas laka falanqeeyay dowrka puntland ee dowladnimada soomaaliya ee mustaqbalka yaa weliba markaas ku qeyb galay xubno puntland ka matelow dowladda federaalk soomaaliya xubnoogan oo iyo kumid ayiin mas-uuliyiin sarsare oo ku tirsan dowladda federaalka welina laha sheegahay in khudbad madaxweyne deni uu sameeyey laaskujeedii waqti dhow yaha dhammaatay madaxweynaga dowlad goboleedka puntland siciida cabdulaahi deni oo khudbad kujeedii shirka wada taladowka ee geeka ku furmi magaalada garow iyo weliba uusa ku hadalay arrimo iyo kumid ayiin khilaafka dowladda federaalka iyo weliba maamul goboleedka puntland oo weli xal lanku dirna madaxweyne siciid deni ayaa weliba uuse sheegay in puntland iyo hooga saari doonta in xal laku deeri khilaafkaas iyo weliba sidii xallan ku helan lahaayay caqabado goonigan ee puntland haabahaato qorshahan oo markaas qorshahaas oo fashilmi yaana mas-uul lunkuweli dowladda federaalka soomaaliya xukun iyo weliba lakirida askari ku tirsan ciidanka hooga dalka oo lan ka dili magaalada muqdisho dable xooga dalka cabdiraxmaan cabdulle hilowle yaa lan haysada dilka ilaahay naxariisada marxuum xuseen axmed cabdulle iyo weliba saas oo kale dhaawac uusan injeysidii yaasiin geedo xuseen kureed markii iyo waa kureed markii usa ku diidi inay usa markaasa kafalada beer usalahay eedeysanaha oo markaas ka taala magaalada buulamareer oo soddon iyo kilom soddon iyo kow soddon iyo kowkii octoobar sanadkii laha dhaafi dhacdadan iyo dhiidi taliska ciidanka gaar gaar ahaana ururka lihaad ayaa weliba usa wareeg waa ka wareejiyey eedeysanahan sadiidii novembar labada kun iyo toban iyo sagaalkii xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka wadda walina markaas xafiiska isla xiligaas weydiisiday garsooraha in markaas la gudbiye xabsiga dhexe dable xooga dalka cabdiraxmaan cabdulle hilowle garsooryaalka ayaa waliba markaas anka dambeyn go-aamiyana in dable xooga dalka cabdiraxmaan cabdulle hilowle laku xukuma diltoogasho ah oo ee dhisaasta marxuum xuseen axmed cabdulle sida markaas uusa dhiniyada dacwada anshaagi gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka wadga wararka unu ku helaahayna deegaanka waa deegaan duleedka ku ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudugga oo lakamagadowow bohol yaa weliba markaas laka sheegahay in miilaas laka argay miidka gabaryar oo markaas da-diyana iyo toban lama jar ciidamada booliiska oo ku howgalow magaalada dhuusmareebya iyo seedeen deegaanka bohol iyoona markaas miilaas ha ku qaadeen miidka gabartin yar saas oo kale iyo markaas miilaas kusuubiyeen baaritaano la hariira sababta gabartaas iyo andhamati wararka iyo waliba iyo intaas ka darahayn in ariitan markaas ku muuqati korkaki iyo jirdil hoogon oo markaas sababi iniyan amuda walina wili markaas lagu ogaanay sababta ku dambeyti in gabartan yar lindila saraakiil ciidanka booliiska dhuusmareeb iyo waliba iyo sheegahayna inii baaritaan iyo ka hayan aada dhali gabartan iyo waliba widaadka kiija ee goba oo markaas iyo ku tuhmayaan inay dilkaas iyo ku damboyaan isla markaasna iyo markaas hadda ka helin yihiin saldhigga booliiska magaalada dhuusmareeb meelo warkaasi ku kooyahay dhugunsadayaal raadiyaha warsan baydhabo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump yaa weliba usa la kuwaayay cudurka coronavirus kureed markii laku baari cudurkaas sida markaas uu sheegahay dhakhtarka kiijey oo ku howlgalow madaxtooyada maraykanka madaxweyne trump ayaa weliba cudurkaas laku baaray kureed markii xubno ku tirsanayay wufuud markaas kukoyti dalka brazil oo dhammaantiyo isbuucii hora usa florida kala kulmi waana laku helay cudurkaas madaxweyne trump oo da-diisna ita toddobaatan iyo saddex sano jar yaa hadda markaas karanji weliba usa saarahay sidii dalkaas lagu ciribtiri lahay cudurka dhakhaatiirta waliba iyo sheegahayna inay iyo xal ku diiri doonaan sidii cudurka lanku irbtiri lahay guud ahaan dalkaas maraykanka dhageystayaal warkii haminima warsan kurdirarteen surunkan yaninka dhonyi id alaala idii warkaana dhaafta weliba reediisa aan ku fiirsado kore uu soo maqlay qoraal ee website-ka raadiyaha oo ee warsan radio dot com intii warkan warlamid reedan ku kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu